bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaah wsalaatu wasalaamu cla ashraf alanbiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wacla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii toddobiyo sideetanaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba dhinaca kalena waa darsigii labaad may waa darsigii saddexaad ee taariikh nololeedka saxaabiga xabiib bnu zayd al ansaari iyo ee darsigii koobaad oo taariikh nololeedka saxaabiga abu talxat al ansaari abu talxa al ansaari wuxuu u yahay dhammaystir ee xabiib ibnu zayd al ansaari iyo qeybta hore oo abu talxat al ansaari safxada saddex boqol iyo shan iyo toban lam yabda ma soo raagin alyowmu maalintii ma soo raagin alladii maalintaasoo tamanathu ay sugaysay ay ilaahay ka baryeysay ama ay rajaysay nasiiba nasiiba almaasiniya xabiib ibnu zayd hooyadii kathiiran wax badan ma soo raagin xayu meel ayuusan soo raagin adana uu ku dhawaaqay muadinu abi bakrin abi bakr sidiiq ninkiisii muadinkiisii salaad markan looma aadaamaya waxaa loo aadaamaya jihaad xaya cala aljihaad ala leeyahay fi lmadiinati magaa magaalada madiina ayaa wuxuu ku dhawaaqay anna xaya calaa qitaali lmutanabi loo soo kaco ha loo yimaado ha loo soo baxo la dagaalanka beenaalaha nabinimada sheeganaya calaa qitaali lmutanabbi ka nabiga isagu isaga dhigaya weeye ka nabinimada sheeganaya alkadaab ee beenaalaha ee musaylimo ah musaylimo waxaa lala dagaalamay xuruubu ridda dagaaladii riddada ee sayidina abubakar waqtigiisii ahaa dagaalkii ugu weynaa ee la galay buu ahaa macrakat alyamaama ayaa la yidhaha alyamaama fa madaa way socdeen way anbabaxeen almuslimuuna muslimiintii yaxuhuuna iyagoo ku dhaqsanaya alkhutaa tallaabada tallaabada iyaga oo boobaya oo ku dhaqsanaya ilaa liqaa'ihi abi musaylima musaylimat alkadaab iyo reerkiisa iyo wixii raacay iyo mujrimiintii oo dhan iyo murtadiintii iyo mushrikiintii in nimankaas fooda la ysdaro wa kaana waxaa ah filjeyshi ciidanka nasiiba nasiiba ayaa ciidanka ku jirtay almaasiniya waa xabiib ibnu zayd hooyadii iyo waladuha wiilkeedii cabdullaahi ibnu zayd ah wa fii yowmi alyamaama maalinta yamaamo ma maalin caan aho la yaqaano yamaamadii ama maalintii al akari ee bariirta lahaa nuurka lahaa weeye nuur foodeedu ay caddayd dharnaa wixii neefka dharan wuu dharan yahaa la yidhaah madaxiisaa cad dhalada sare ayaa cad caddaan hadda cudura maahane waa sharaf marka maalmaha dhan hadday saas yihiin maalmihii hadday saa u siman yihiin oo sidai adhigood madaxoodow ay yihiin maalmaha muuqda ee sharafta leh ee iftiimaya yowmu badrin iyo yowmu yamaame iyo qaadisiye iyo yarmuuk iyo waxaas weeye maalmahaas iftiinka leh saas weeye maalmaha fatxu maka iyo wa fii yowmi lyamaama maalintii yamaamo ee dagaalkii lala galay ninkii musaylimat alkadaab ahaa iyo murtadiintii la socotay al akari ee dharnaa ee iftiimayay weeye madaxiisu caddaa shuuhidad waxaa la arkay nasiiba ayaa la arkay iyadoo tashuqu sufuufa safafyaalkii dhex maraysa safafyaalkii bay dilaacinaysaa maxaa jira waa loo bannaynayaa safkii safkii waa yaraha kala jabi kal lubu'ati sidii iyadoo gool ah gool gool waxaa la yidhaahdaa libaaxa dhadig ama libaaxa naagta ah ayaa la yidhaahdaa gool soomaaliga af carabigana lubu ah athaa'irati oo cadhaysan wahiya tunaadi iyadoo dhawaaqaysa oo dhahaysa ayna caduwullaahi aawey cadowgii ilaahay dulluunii itusiya calaa caduwillaahi hala itusiyo inay dishay rabtay falamaa markii intahad ilayhi ay gaadhay wajadathu waxay heshay oo ay aragtay mujadalan isaga oo dhulka yaalla dhulka isagaoo yaalla ayay aragtay yacni mulqa cala al ardi isagoo dhulka yaalla kaasoo tanhalu ay ka cabbayso min dimaa'ihi dhiiggiisa maya wa suyuufu lmuslimiina dheh xaalo weeye jumla xaaliya wa suyuufu lmuslimiina isagoo muslimiinta seefahooduna tanhalu ay ka cabbayso sidii biyaha loo cabo oo kale sidii darka looga cabo min dimaa'ihi dhiiggiisa fa taabat waxaa qabowday nafsan naf ahaan bay qabowday nafsan min nafsin waxaa weeyaan tamyiis baa la yidhaha nafsan fa taabat way qabowday ma baraf baa ku dhacay ma waxaasaa ku dhacay ma cabsibaa waxyaalo badan baa lala qaboobaa may fa taabat way qabowday nafsan naf ahaan bay u qabowday raalli bay noqotay weeye raalli bay noqotay waqarat way qabowsatay caynan isheedina way qabowsatay waxay raalli ka tahay bay aragtay cadowgii ilaahay oo bakti ah oo saafihii muslimiintu ay dhinac walba ka garaacayaan ayay aragtay walima la oo maxay u farxi weyday oo isheeduna ay u qabowsan weyday ee nafteeduna ay u wanaagsanaan weyday raalli u noqon weyday alam yantaqimu allaahu alla miyuusan uga aarin uga aargudin jalla wacaza eh lifataaha wiilkeedii dhallinyarada ahaa albarri ee baariga ahaa attaqiyi ee taqiga ahaa alla kacabsiga badnaa min qaatilihi kii dilay albaaqi ee garta daraa ashaqiyi ee nasiibka daraa ee dhurdarraystay miyuusan allah uga abaalgudin alla miyuusan uga hiilinin bala ahaa alla ilahe alla wuu uga maaragtay wuu uga hiiliyey laqad madaa wuu aaday kullun mid kasta oo minhumaa labadooda ka mid a xabiib ibnu zayd iyo musaylima mid waliba wuxuu aaday ilaa rabbihi rabbigiis buu aaday nin walba hadda labadiiba dhintay rabbigood baa walaakin hase ahaatee fariiqun qolo filjannati jannada ayay ku jiraan waa xabiib ibnu zayd wa fariiqun qolada kale oo musaylimat alkadaab iyo wixii la socdayna fi saciiri naarta saciira ayay ku dambeeyeen halkaas ayaan waxaan kusoo gebagabaynaynaa taarikh nololeedka wiilkaa yar ee saxaabiga ah oo isaga oo yar oo aabihii iyo hooyadii walaalkii la socda beycatulcaqaba ka qayb galay waa maalin kale oo iyaduna bariir leh waa maalin kale oo iftiimaysa waa maalin kale oo nuur leh waa maalin kale oo dharan maalmaha taariikhda islaamka qiimaha gaarka ah kule weeye marka noloshiisao dhan saasuu kusoo wada dhammaystay dhammaanteedna waxa weeyaan waa qeyb ka mida maaragtay siiradii nabiga maxaa jira nabiga unbaan yuu mar kasta la joogaato noloshiisa dhan waxay ku waxay ku wareegaysaa uun noloshii nabiga sala allahu calayhi wasalam haddana waxaan bilaabaynaa qeybtii koobaad ee taarikhnoleedka saxaabiga la yidhaahda abu talxat alansaari abu talxat alansaari dadku way wada yaqaaniin waxaa lagu yaqaanaa beertiisii bayruuxaa ahayd ee uu ilaahay darti u sadaqaystay u waqfay marka waxaad arkaysaa ninbaa makhaayad furanaya dukaan buu furanayaa meel yar buu furanayaa bayruuxaa buu u bixinayaa marka saasay caan bay saas ku noqotay waxyaabahu caanka ku yahay waxaa weeye saddex shay yuu abu talxa caan ku yahay waa mar oo anas ibni maalik khaadimkii rasuulka sala allahu calayhi wasalama yuu yahay aabbihii aabbihiisi dhalay maaha hooyadii buu guursaday hooyadii marka isagaa soo korsaday anas ibni maalik saxaabigaas oo dee asxaabta kuwii ugu waaweynaa ta kale maalintii uxud wacdaraha uu muujiyey siduu nabiga u difaacayna caan buu ku yahay waxaa kaluu caan ku yahay deeqsinimadiisa iyo ee beerta uu bixiyey markii ay soo degatay lan tanaalu bira xataa tunfiquu mima tuxibuun iyuu wuxuu yidhi beertaasaan ugu jeclahay xoolahayga tanaan ugu jeclahay markaasuu bixiyey uu waqfay haweenka madiina yaa waxay dhaheen maa carafna ma ogin mehran meher meher waxaa la yidhaahdaa qofka dumarka marka la guursado xoolaha la siiyo yaa meher la yidhaha meher unbaynu idhahnaa innagana sadaaqna waa la yidhaha afcarabiga meher ama sadaaq laakiin haddaan innaga soomaali nahay meher unbaan idhahnaa meherkaasoo akrama ka sharaf badan bin mehri abi abi talxata liummu sulaym abu talxa meherkii uu siiyey ummu sulaym oo anas hooyadii ah meher ka sharaf badan weligaana maana arkin bay dhaheen falaqad kaana wuxuu ahaa sadaaqu ahaa meherkeedi marka labadii eray oo sadaaqi iyo meherkii labadiiba wada isticmaaleen falaqad kaana wuxuu ahaa sadaaqu ahaa meherkeedu al islaamu islaam buu ahaa waa arki doonaa arrintaasi sida ay ku dhacday carafa wuxuu ogaaday zayd ibnu sahl marka abu talxat al ansaari waxaa ka qaalib noqday magiciisii kunyadiisa oo abu talxa ah laakiin magaciisu wuxuu ahaa zayd ibnu sahl buu ahaa zayd ibnu sahl nin u yaqaana ma leh abu talxa baa muslimiinta dhan u yaqaanin carafa wuxuu ogaaday oo ka war helay zayd ibnu sahl annajaari ee qoyska reer bani najaar ah reer bani najaar waa laf laandheere ah oo magac badan oo sharaf badan oo ansaarta ka mid a gaar ahaan ah ee reer khasraj waana nabiga awowyadii nabiga awowyadii maxaa jira nabiga awowgii awowgiisa labaad oo mise awowgiisa koobaad ba dheh awowgiisa koobaad oo cabdilmualib ah yay dhaleen awowgiisa koobaad oo cabdilmualib ayay dhaleen waxaasoo dhan siirada ayaan kusoo aragnay reer bani najaar almukana ee looga kinaayoodo biabi alxa abi alxa marar badan baan sheegnayoo waa sharaf maaragtay luqada carabiga kunyadu waa sharaf qofka intii hebelow la dhihi lahaa ama heblaay yaa waxaa la yidhaha hebel aabbihi iyo hebel hebel hooyadii saasaa la dhaha sharaf waaye marka ninka la yidhaahdo zayd ibnu sahl annajaari raaska ama qoyska hoose ee reer najaar ah reer bani najaar almukana biabi talxana looga kinaayoodo wuxuu ka war helay hee ana rumayda in gabadha la yidhaha rumayda binti milxaan fiiri magaceedii iyadana wuu baaba-ay ummu sulaym baa la yidhaahdaa ummu sulaym waa anas hooyadii ummu sulaym kunyadeeda laakiin magaceedu muxuu ahaa rumayda binti milxaan annajaariya oo iyana reer bani najaari isku qoys bay ahaayeen hooso hoose almukanaati ee looga kinaayoodo biummu sulaym hee muxuu ka war helay qad hadat inay noqotay ayiman garoob ama carmali inay noqotay bacda an tuwafiya markii uu gooriyo markuu geeriyooday kadib ama uu dhintay zawjaha ninkeedii ninkeedii baa dhintay marka waxay noqotay qof naag laga dhintay oo agoon ah agoonna waa laska dhahaa carmalida ama garoobka waxaa la yidhaahdaa kuwa la furaan u malayne kuwan agoon baa la yidhaahdaa ninkeedii baa ka dhintay arrintaasuu ka war helay rumaydaa binti malxan oo musleym ah in ninkeedii uu dhintay oy maanta gacan bannaan tahay fastataara wuu duulayba sidii shimbir ayuu u duulay faraxan min ajli faraxin farax daraaddi oo faraxan min faraxin ayuu duulay lihaada alkhabari warkaas daraaddi markuu maqlay gabadhanuu jeclaa inay gacan bannaan tahay walaa qarwa wax lala yaabana maaha arrintaasi faqad kaanad waxay ahayd ummu sulaym sayidatan gabadh sharaf leh ayay ahayd gabadh sharaf leh ayay ahayd xasaanan oo akhlaaq wanaagsan xasaanan oo akhlaaq wanaagsan rasaanan oo caqli badan raajixat alcaqli uu caqligeedu xoog badan yahay muktamilata sifaati wanaaggeeduna uu dhammaystiran yahay oo haba yaraatee wax iin ah ooy leedahay aysan jirin markuu intaa ka war helay fa casima wuxuu go-aansaday calaa an yubaadira inuu u degdego ama ku dhaqsado ilaa khidbatihaa doonideeda doonid gabadh buu gabadh in la doono ama u fadhiisto labadaasaan ana idhaahdaa gabadhanaan doonay ha la ii doono waan doontay way ii doonan tahay khidba ayaa af carabigana lagu yidhaahdaa khatiiba way ii doonan tahay wuu u fadhiistay saasaan inagu u cabirnaa oon idhaahnaa fa casima wuxuu go-aansaday calaa an yubaadira inuu ku dhaqsado oon looga hormarin inaan lagaaga hormarin uu ku dhaqsado u degdego ilaa khidbatiha doonitaankeeda inuu gabadhaa doono u fadhiisto qabla an yasbiqahu intuusan uga hormarin ilayha iyada axadun cid kale intaysan uga hormarin oo minman dad ka mid a kuwaasoo yadmaxuuna u wada hanqal taagaya ilaa amhaaliha iyada oo kale u wada hanqal taagaya oo min annisaai haweenah iyada oo kale iyadoo kale miyaa la helaaba wa kaana wuxuu ahaa abu dalxa calaa hiqatin kalsooni ayuu ku sugnaa wuu isku kalsoonaa muxuu ku kalsoonaa min anna umma sulaym in gabadha ummu sulaym la yidhaahdo lan tu'thira aysan ka dooranayn calayhi isaga axaddan cid kale aynan ka dooranayn iyada iyo ruux kale kala doora haddii la yidhaha in isaga dooranayso saasuu ku kalsoonaa oo min taalibiiha kuwa soo doonanaya kuwa usoo fadhiisanaya kuwa dalbanaya kuwa raba ah oo sababtu maxay tahay aynay nin kale ugu doorsaneyn fahuwa isaga isagu rajulun horta nin weeye muktamil muktamilu rujuulati raganimadiisu ay dhammaystiran tahay marmuuqa almansilati darajadiisuna ay sarrayso oo kor loo wada eego kor loo wada fiil bulshada dhan ay kor u eegayso daa'ilu tharwati hantidiisuna ay badanto hantila ayuu ahaa wa ilaa daalika wahuwa isagu ilaa daalika maca daalika intaasoo dhan waxaa usii dheer faarisu bani najaar qoyska reer bani najaar la yidhaahda ay labadoodba ka wada dhasheen dagaalyahankooda waaye abbaanduulaha ay ku dhaartaan ninka dagaalyaha ay ku dhaartaan halyeyga ay ku dhaartaan waaye waa markii qoyska la yidhaha reer bani najaar maalinta iyada ah ninkooda koobaad buu ahaa xagga marka la yidhaahdo dagaalka iyo iska celinta iyo iska caabinta bi-adaas waagaa ajirta iyo reemiga iyo noloshaasna muhiim bay ahayd raggaas dagaalyahanada ah waxaa kaloo ah waa axadu rumaati yathrib magaalada madiina raggeeda waxshiisha ama sniberiska ah sniberiska darsigii xalay yaan kaga hadlayay waxaa weeyaan tactikada maanta ama farsamada dagaal ee maanta askaraha adduunka la baro waxaa ugu horeysa shiishka shiish maxaa jira dagaaladii waxay noqdeen dagaalo magaalooyin lagu dirirayo saasay dagaaladii isu bedeleen hadda qarnadeen aan ku jirno oo dhan askarihii iska hor iman jiray iyo ma jiraan magaalooyin baa lagu wada diriraa markaasaa waxaa loo baahday shiish baa loo baahday marka maanta askarta waxa la baro iyo tactikada waxa koobaad waa in lasoo saaro askarta dhan laga soo wada saaro rar rag shiishka ka horeeya ama waxa loo yaqaano qanaasiinta ama sniberiska marka kuwaasuu ahaa waa axadu rumaati yathrib magaalada yathrib ragga wax toogta ee fallaadha iyo leebka wax ku toogta mid ka mid a ayuu ahaa almacduudiina ee farakutiriska hebel iyo hebel la yidhaahdo marka intaasoo sharafa ayuu lahaa isagoo intaas oo biladood sita oo ilaahay siiyey yuumadaa wuxuu aaday abu dalxa ilaa beyti ummu sulaym gurigii ummu sulaym ayuu aaday wa fii maa waqti huwa isagu fii bacdi ariiqihi waddadii uu sii socdo uusan weli gurigii gaadhin tadakara wuxuu xusuustay anna umma sulaym in gabadha ummu sulaym la yidhaahdo oo anas hooyadii ah qad samicat inay maqashay min kalaami haadihi daaciya kan dadka diinta fidinaya hadalkiisa inay maqashay almakiya ee maka ka yimid ee uu nabigu soo diray ee la yidhaahdo muscab ibnu cumayr oo fa aamanat ay rumaysay bimuxamadin nebi muxamed diintii alla usoo dhiibay ee islaamka ahayd ay rumaysay watabacat ay raacday diinahu nebi maxamed diintiisaoo islaamkaan ay raacday ayuu xusuustay ileen waa dad wada dhashay oo waa layska war waa layska warqabaa marka wuxuu yidhi armay taasi cillad noqotaa ay kugu diidaa tolo laakinahu hase aatee maa labitha ma uusan sii arrintaa iyada ah ma uusan sii wadwadin oo ah armay kugu diidaa inaydaan isku diin ahayn arrintaas gaashaankuu ku dhuftay oo wuxuu ku diiday an qaala inuu yidhaahdo fii nafsihi naftiisa wamaa fii daalika oo taa maxaa ku sugan maxaa ku sugan haddii aan kala diinnahay alam yakun muusan ahayn zawjaha ninkeedii alladii ninkeedii oo tuwaf tuwaf tuwafiya ka dhintay canha iyada ka dhintay miyuusan ahayn mustamsikan mid ku dhegan mid ku dheganaa bidiini aabaa'ihi aabbayaashiis diintoodii mid haystay un miyuusan ahayn ay isqabeenna iyaga oo kala diin ah naa-iyan isaga oo ka fog ama ka dheer bijaanibihi dhinaciisa dhinaciisa isagaoo ka dheeraynaya dhinaca wanaa bijaanibihi waa moogtahay qur-aanka ay ku soo aroortay wanaa bijaanibihi dhinaciisuu dheereeyey waxaa laga wadaa acrada canhu wuu ka jeestay waxba kuma darsanin baa laga wadaa muusan soo islaamin ninkaasi alam yakun muusan ahayn zawjaha ninkeedii alladii ninkeedii oo tuwafiya canha ka dhintay ama ka geeriyooday ama laga oofsaday mustamsikan mid ku dhegan miyuusan ahayn bidiini aabaa'ihi isaga aabbayaashii iyo awowyadii diintoodii mid ku dheganaa miyuusan ahayn naa-ian mid ka fog miyuusan ahayn bijaanibihi dhinaciisa can muxamadin nebi muxamed iyo dacwati muxamadin iyo nebi muxamed wuxuu dadka ugu yeedhayay iyo diinta islaamka iyo mid ka dheer miyuusan ahayn kaasiba miyuusan ahayn mid aan soo muslimin taasuu naftiisa uu sheegoo dhib ma leh malaha yuu yidhi hadduuba kaasiba qabay oon muslin ahayn adiguna adiga oo weli diintiinnii iska haysta malaha way ku yeelaysaa saasuu naftiisa ku sasabay balaqa wuu gaadhay abuu talxa mansila umma sulaym ummu sulaym gurigeedii ayuu gaadhay wasta'dana calayha wuxuu ka fasax weydiistay inuu usoo galo fa adinad lahu way u fasaxday wa kaana wuxuu ahaa ibnuhaa inankeedii anas ahaa anas ibni maalik oo markaa yar xaadiran mid fadhiya oo goobjooga ayuu ahaa fa carada wuxuu u soo jeediyey abu talxa ama zayd ibnu sahal nafsahu naftiisu calayha u soo jeediyey dad kaleba uma soo diranine waxaan rabaa buu yidhi inaan inaan ku guursadaan rabaa fa qaalad waxay tidhi inna dhab ahaantii midlaka adiga oo kale yaa abaa talxa abaa talxaw laa yuraddu lama celiyo lama diidi karo nin la diidi karo ama adiga oo kale nin la diidi kara ma ah laakin hase ahaatee laakinii hase ahaatee lan atasawajaka ku guursan maayo maxaa jira fa anta adigu rajulun nin baa tahay kaafirun oo gaal ahoon islaamin fa danna wuxuu u maleeyay abuu talxa anna umma sulaym in ummu sulaym tatacallalu ay marmarsanyo ka dhiganayso calayhi diidmadiisa bidaalika arrintaas inay diidayso uuna laakiin ay waxaan marmarsanyo ka dhiganayso saasuu u maleeyey iyo wa annahaa in iyadu qad aatharad ay ka dooratay calayhi isaga rajulan aakhara nin kale ay ka dooratay ninkaasoo akhara ka badan minhu isaga maalan hanti ninka maal ninka maal badan aw acaza nafaran ama ka laandheeraysan labadaas acaza nafaran ka laandheeraysan fa qaala laha wuxuu ku yidhi wallaahi baan ku dhaartee maa haadaa kaasi ma ahaanin inaynu kala diinnahay ma aha alladii kaasoo yamnacuka kuu diidaya minii aniga inaad guursato yaa umuslaym kaa maaha ee runta ii sheeg qaalad waxay tidhi wamaa muxuu alladii kii yahay kaasoo yamnacunii ii kaa diidaya idan haddaba hadduusan ahayn inaan aniguna muslin ahay adiguna aadan ahayn waxa kale ii kaa diidayaay muxuu yahay qaala wuxuu yidhi al asfaru waalabyadu labadaas wey midabka huruudda ah dahabkaa iska leh marka af carabiga dahab intii la dhihi lahaa al asfar bay yidhaahdaan qalinkuna wuu cad yahay iyagana al abyad bay yidhaahdaan marka waxa weeye addahabu waalfida waa labada ramsiga iyo tusaalahu ah hantida moogtahay waa labadaas yaa la iga badan yahay bu labadaas yaad igu diidaysaa qaalad waxay jiri addahabu waalfida waxaad u jeedaa ma dahab iyo fida qaala nacam haa qaalad waxay tidhi bal inaan hanti kugu diidaya iska daaye innii anigu ushhiduka waxaan markhaati kaaga dhigayaa yaa abaa dalxa wa ushhidu allaaha allana waxaan markhaati uga dhigayaa wa rasuulahu iyo rasuulkiisa annaka adigu in aslamta haddii aad islaamto radiitu bika inaan kugu raali noqonayo adiga zawjan nin iyo zawj ahaan inaan kuugu raali noqonayo min gayri dahabin walaa fida adigoon isiinin dahab iyo fida midna wajacaltu inaan ka dhigayo islaamaka inaad adigu soo islaamto meheran lii inuu meher ii noqonayo meher baan ka dhiganayaa inaad soo islaamto oo keli eetaa meher i ah oo haddaad soo islaamto waxbabba kaama rababa saasaan adigana markhaati kaaga dhigi alliga rasuulkiisana aan uga markhaati dhigayaa famaa in samica ma uusan maqlin abuu dalxa kalaama ummu sulaym ummu sulaym hadalkeedaba ma uusan maqlin xataa intii insarafa uu u gadoomo uu ugu leexdo dihnuhu maankiisu ilaa sanamihi sanamkiisii ayuu xusuustay alladii sanamkaasoo ittakhadahu uu ka samaystay min min nafiisi alkhashab qoryaha qoryaha ka ugu qaalisan ee ugu fiican ayuu uu ka samaystay oo wakhasa bihi uu ku gaar yeelay sanamka nafsahu naftiisa oon ruux kale la wadaagin kamaa sidii kaanuu ahaa yafcalu ay sameeyeen assaadatu dadka madaxda ah oo min qowmihi tolkiisa ah laakina hase ahaatee ummu sulaym ummu sulaym araadad waxay doontay an tadruqa inay tunto ay garaacdo alxadiida birta wa huwa isagoo birtu maa zaala xaamiyan uu yahay mid weli kulul maxaa jira birtu markay kulushahay sidii raba ayaa loo leexiyaana loo qalloociyaa wixii rabaana laga dhigaa fatabacat waxay hadalkii kusii dartay fa atbacat hadalkii waxay sii raacsiisay taquulu iyadoo leh alasta miyaadan ahayn waryaah taclamu kii ogya abaatalxa abaatalxow mid og miyaadan ahayn anna ilaahaka ilaahaagu alladii ilaahaasoo tacbuduhu aada caabudaayey min duuni illaahi alle ka sokadii aada caabudaayey qad nabata inuu ka soo baxay min al ardi dhulka inuu ka soo baxay uu qori yahay fa qaala wuxuu ihi balaa waan ogahay qaalad waxay tidhi afalaa tashcuru war miyaadan dareemayn bilkhajali yaxyax miyaadan dareemayn wa anta adigoo tacbudu caabudaya jidca shajaratin geed jirideed adigoo caabudaya geeddaasoo jacalta aad ka yeeshay bacdahu qayb isaga ka mid a laka adiga ilaahan ilaah aad ka dhigatay baynamaa waqti jacala uu ka yeeshay ama uu ka dhigtay khayruka dad adiga aan hayna bacdahu al aakhar qaybtiisii kale wuquudan xaabo uu ka dhigtay oo lahu uu leeyahay kaasoo yastali uu ku kulaalo ku kulaalo ama ku qaaqamo binaarihi dabkiisii uu ku maaragtay dhaxanta iskaga celiyo oo kulaalka waxaa la yidhaha markii dab inta la shido aad dhaxanta iskaga iskaga kaxaynayso dadna qaaqan bay yidhaahdaan ow amase yakhbusa calayhi cajiinahu uu canjeeradiisa ku dubto innaka adigu in aslamta haddaad islaamta yaa abaa talxow radiitu bika adiga unbaan raalli kuga ahay zawjan inaad ii noqoto nin walaa uriidu minka kaamana rabo sadaaqan wax mehera oon hayra alislaami islaamka ahayn marka darsigana intaasaan ku daynaynaa wasala allahu waslama calaa sayidina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalim wasalaamu calaykum waraxmat ullah